saraakiisha dowlad deegaanka soomaalida ee itoobiya ayaa markii ugu horreysay si rasmi uga hadlay dagaal gudaha deegaankaasi ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidanka libliis ee deegaankaasi al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay weeraro ku qaaday deegaanada caatoyiyeed ee gobolka bakool ee soomaaliya iyo xadka ay la wadaagto itoobiya iyadoo maleeshiyaadka al-shabaab ay sidoo kale gudaha u galeen itoobiya ilaayo toddobaatan kilomitr warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata dowladda deegaanka soomaalida ayaa markii u horreysay ka hadashay weerar ay al-shabaab ku soo qaaday fadhiisimo ciidanka liyu booliska ku lahaayeen xadka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya ee tuulooyinka aato yeed iyo washaaqo iyagoo intaasi kadib gudaha u soo galay qaybo ka mida gobolka afdheer oo uu dagaal ku dhex maray labada dhinac haddaba taliya ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka soomaalida zakariya cabdi khaliif ayaa v o a uga warramay siday wax u dhaceen waxaan ku sugnahay qablaha aata ee xadka ayaan ku sugnahay xaaladuna way fiican tahay iskudayii taariikhdu marka ay saddex tobankii iskudayii ay soo sameeyeen nimanka budhcadda ee argixisada al-shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka bakool ee soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna uu la wadaago iskuday ayay ka sameeyeen iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxaa weeyaan xeryihii aan kulahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen laakiin waa ku fashilinay anna hadda waxaan kaala hadlayaa qablaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka bakool ee soomaaliya kala wadaagno ma jira been weeyaan ururka argixisada al-shabaab waxay sheegtaan wax asaatiir weyaan wax beena weyaan oo waxba aan ka jirin waxaay dalka ku rabaan ee argixisada ee caalamka ay dalka ku ay kuqaalgeliyaan weyaan waxaasi ano hadda aata ayaa kaala hadlayaa iyadna waa joognaa aatana annagaa joogna ciidanka deegaanka ayaa ku sugan xaaladdu meel fiican bay maraysaa awood iyo xoog ay dowladda ay al-shabaab hadda ku furato oo dowladda etoobiya iyo ciidamada etoobiya deegaanka ay maanta khasaare iyo jab ku gaadhsisa ma laha waa urur argagixiso oo waxaa weeyaan caalamka ogyahay oo jabhadaynaya oo qudhfooka dhaqaaqa waxoogu ayagu iskudayii ay sameeyeen waa fashilino weeyaan talada ku sheega horna isagoo weerarkii al-shabaab ku qaaday xeryaha ku yaala saddexdaas tuulo ee xuduudda dhaca waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex maray iyaga iyo ciidamada liyu booliska qabalaha huluul ee gobolka afdheer taliya ku-xigeenka ayaa dhinacooda sheegay inay guul ka gaadheen dagaalka gudaha qayb soo gashay waxaa weeyaan dhammaan waxaa ka gudlay shan iyo toban gaari baa ka gudlay oo huluul waxaaweyaan gobolka afdheer eegana ciidanku ku dayran yahay dhinac kasta waa ka taagannahay baaqigoodii waana aftireena insha allah ilaa afar saac oo shan jarraa rabnaa soo afjarro qabalaha huluul weeyaan huluul weeyaan dhan kasta ciidanka ayaa ka taagan qaybtooda way isdhiibeen waa niman jabay weeyaan oo meel kasta ciidanka deegaanka ayaa ka taagan oo soo afjaraynaa weeyaan wax eega caqabad saasaala oo ama culays saasaalana ma jiraane waa wax hadda aan soo afjarayno waa ka haynaa walaal waa ka haynaa eega meeshaas eega ciidanku jooga maxaabiistii iyo waxaa weeyaan dhaawacooyib hadda halkaas ayaan ku haynaa huluul baan ku haynaa dhibashada dhankooda ilaa hadda waxaa weeyaan boqol iyo konton dhibashada hadda kor dhankooda way jirtaa ilaa boqol iyo konton xubnood oo dhibashaa hadda ciidanku uu kor taagan yahay oo aagu waa aag waxaa weeye hadda iyaga wadagaalku uu ka socday maxaabiis fara badanna way jirtaa waa tahay dhanka ciidanka deegaanka maxaa khasaare kasoo gaaray dagaaladan soconayay khasaaro walaal aad buu yaryahay aad buu yaryahay khasaaruhu dhulka inagu maadaama inagu deegaankeena yahay oo inagu aan waxa weeyaan ciidan habaysan oo dowladeed aan nahay waxaana jabhad inta go-an oo ajinadii ay tahay khasaare saasi ma jiro inagu aad oor fiican nahay wax khasaaro hadda saasi ma jiraan weyaan sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka soomaalida ayaan weydiiyey waxa xilligan keenay in kooxda ay gudaha u soo galaan deegaanka bila ka hor degmada ceelkari akabaabigeeda qaybaha ay soo geliyeen oo jabhadaan soo geliyeen ayaa kusoo afjarabay ahayd hub iyo saarad badan aan kaga qaadnay walaal waxaa weeyaan nimankan waa waa cadowga bini aadamka weeyaan waa niman argagixisaan oo caalamka argagixisa ka ah iskudagooda iyo jabadnimadooda iyo laalaatooduna waa wax iska jira weeyaan oo inta badan caalamka laga yaqaano waxaad og tahay in hadda ka hor deegaanka gaatan aata iyo qadaraha gobolka afdeer isku daya ay kasoo sameeyeen oo dharbaxaa ku dhufadhay sidaa la adigeed cadowgu markastaba waxani waa gudaha etoobiya maadaama hadda ka hor ayna soo gelin iskuday ay sameeyeen ayaa jira oo bilihii hore aan fashilinay kanna kii unbuu daba socdaa iskuday aan u suuroobaynin nimankaasaan ognahay maadaama dalka kenya iyo soomaaliya ay caqabado ku hayaan gudahooda oo ay dagaalo ka wadaan sidaa mid dagaalada mid lamida ayay rabaan inay gudaha sooma ay gudaha etoobiya ka sameeyaan umana suurogelayo waana midaa ka diyaargaroonay iskudayadoodii ay ay dalalka aan dariska nahay ay ka wadeen mid ka mid a unbay rabeen inay innaga khiyaamada inta soo geliyaan waana ka diyaargaroonay weyaan ugu dambayn taliyo ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowladdeegaanka soomaalida zakariya cabdi khaliif ayaa sheegay in xilligan ay u diyaargaroobeen in al-shabaab ay kula dagaalamaan gudaha soomaaliya anu hadda halkan aan ka hadlayo oo ah taa guud ahaan xadka deegaanku wuu xiran yahay xaaladuna meel fiican ayay maraysaa isku dayanna waxa weeyaan iyo qaraxyadan iyo cadaawadan ururka alkasha- argagixisada al-shabaabna waxa weeyaan saan rajaynayna waxa weeyaan waxaan rabnaa halkay joogaan inaan ugu tagno oo xitaa gudaha soomaaliya ee ay dhibayaan ee caqabadaha ay ku hayaan inaan akababiga aan deriska ka nahay inaan ka xoreyno ayaan rabnaa oo noqoshaysan ciidanka yuuna gudaha soomaaliya ayuu galay oo waxa weeyaan qaybo ka mida gudaha soomaaliya ayaan u tallawnay oo ay fadhiyeen oo guud ahaan xadka meelihii ay kasoo dhawaadeen aan ka saaray inkastoo taliyuhu uu sheegay in howlgalkan lasoo gebagabayn doono saacado kooban kadib haddana waxaa adag in la ogaado khasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama ayna isgaarsiin ka jirin goobaha dagaalku ka socdo ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kaleha al-shabaab ay ku qaadaan deegaanadani dhaca xuduudka dalka etoobiya iyo soomaaliya ee tuulooyinka yeed aato iyo washaaqo balse sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen kooxda al-shabaab maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga